maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay gacankuhaynta magaalada afgooye inteeda badnayd inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in dowladda soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada khasaaraha dhimasho ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray ciidamada dowladda jaamac buulle jaamac ayaa goordhoweyd goobjoogo kusugan magaalada oo aan qarinay magaciisa sababo dhinaca amniga darteed ka wareystay xaaladda magaalada afgooye
bismillahi raxmaani raxiim abaarashayaal saac ee galabnimo ayaan waxaanu maqalnay annagoo guryaheena iyo xarumaha goobaha ganacsiga magaalada caagxi tahay waxaanu maqalnay qarax weyn oo aada u degdegay magaalada oo dhan qaraxii annagoo la yaaban ee qof kasta la amataagsan haddana waxaa kusoo hayay rafaad galo badan dhacan daqiiqado kadib waxaan maqalnay in ama shabaabku ee magaalada ay soo galeen weliba dhankan magaalada koonfureed oo bulufol ay leeyihiin mamoria dhinaceeda ay kasoo galeen muddo gaaban kadib adiga saacad saacad taqriiban saacad waxay gacanta ku dhigan magaalada fadadii iyo goobihii kale magaalada marka ciidanka dawladda magaalada intooda badan isugu baxeen dhinacan camal ay u baxeen saacan kula hadlayo hadda magaalada waxa waaye ayaga ayaa jooga oo leebol waa joogaan magaalada dhinaca kasta ay ka joogaan qof kastana gurigiisii iyo goobtii asaga uu jooga xitaa shaqadii dad shaqaalaha shaqaara shaqadooday ku habsaa meeshay ku jiraan guryada isku soo xireen marka socod aada u yaryahay dhaaq waa yaryahay qarax wuxuu ka dhacay muundad u dhego sadhig dhawaanahan dhisay sadhigyaraha ay dhahaan oo dawladda loo dhisay ayuu ka dhacay waa wadadan baydhab aado sadhig ku beegan waayo marka xaaladda magaalada hadda aada ay qarsan tahay oo ayaa joogo wax dawladda hadda magaalada joogo horta madax oo ciidankeedii golaha maamulkeedii amisom oo joogtay beertan cabdiraxmaan jaamac barake horjeedka amisom kusugneed hadda waxay ku jirtaa isdifaac ayaa isdifaacay hadda waxbaa dhacay hadda waxweyne waa soo ridayaan waxna waa lagu ridayaa lama gelin ayago xarood looma gelin laakiin difaacay ku jiraan oo wax kaloo gurmad ah hadda jirana ma arki saas magaalada xaaladda ay tahay iyaga dabcan waxaad ka wadaa al-shabaab ayaa weli gacanta magaalada ku hayo bal waxaad nooga warantaa saacad gudaheed haddii ay kula wareegeen ma lagula dagaalamay dagaalku dagaal xoogan miyuu ahaa mise dagaal iska qabow oo durbaba waa looga baxay magaalada qarax kadib dagaal xooga dhacay dagaalka waa lala dagaalamay laakiin dagaal oo wakti badan qaatay maaha laakiin fag hore dagaala dhacay dagax dadku waxaa ku riday qaraxu ahaa qaraxa ku riday laakiin dagaala dhacay magaalada saldhiga waa lagu dagaalamay dawladda ayada magaalada goobo yar ay kusugan tahay saldhiga ay kusugan tahay saldhig kale laba saldhig iyo kulga dhankan oo waqooyi oo oo bulfolimar ay leedahay joogtaa marka magaalada dhexbartimaan ciidamada jooga ku qaamiyaro qaar oo ciidanka aan loola dagaalamin oo ayaga iska baxyaa jirin oo aan loola dagaalamin hataa meesha ismiirka iga baxay laakiin saldhiga iyo dhinacaas walafool iyo dagaala ka dhacay dagaalkan waa l waa laga isaasoonaaday ama waa la awood sheegtay dagaalkan maa dagaal waa dhacay isuma dheheen ku maxaad ka og tahay khasaaraha qaraxa iyo dagaaladii dhacayba inta aad aragtay ama aada maqashay wax khasaaraha horta aragti ma jirta anima bixin aragti oo aan socday waxaan ku arkay horta madax laakiin waxaa la sheegaya si dadka ay sheegayeen goobka uu qaraxa ka dhacay meedad badan oo daarsan waa la sheegaya dhaawacyo badan waa jiraa saasaa noola sheegay sida aad sheegtay ciidan xoogan oo amisoma ayaa degan magaalada ma ka soo qayb galeen dagaalkii hore ee saacadihii hore ee maanta dhex maray ciidanka dowladda iyo al-shabaab ee al-shabaab ay afgooye kula wareegtay mise xaruntooda ayay ku ekaayeen amisom waxa waaye kuwaan amisom hadda uganda ya way ka degeen ciidamada ethoopia badana magaalada markay wax ka dhacayaan dhaqaaqooda ayaga waa yaryahay intaa magaalada ma dhex socdaan xarumahooda ay ku jiraan hadday wax dhacaan habeena wax dhacdin waayada hore dhaqaaq ma samayn jirin maantana magaalada markay wax lasoo galo weliba socdogeer oo qaraxa loo geyso wuu dhow yahay ayaga wuu dhow yahay xarunta maamulka amisom wuu dhow yahay wax qara jirin iyo ayaga difaac agtooda difaac meeshu galeen dawladda meesheedii waxaa waaye weerarka dawladda ku ekaa dawladda keligeed ahayd hadda magaalada ayaa joogaan oo ayagana macnaha magaalada joogaan oo dagaalay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan
ugu dambeyntii magaaladii waxa ay tahay goob dagaal sida aad sheegtay waa qoraxdii waa idiin dhacday bal dareenkaaga iyo dareenka qoyskaaga nooga waran yow afgooye caawo habeen cusub oo dhashay waa ma dhaceen tan camal marka waktiga kuso wararka dagaal waa dhici jira weli anagoo seexanay kow tobanka saac sagaarka saac sideedka saac toddoba saac waa aragna laakiin maalin cadday dagaal dhacay caawa haddana shabaab magaalada kusoo hooyanaya dowladda oo akhbaartii macal xamar koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inta bood og ciidan imaan doonaa gurmad kalema imaan doona caawa ayaa ku barin doona annaga midaasaan aan la yaabanahay waa hurdima caawa hurdima jirto hade maxaan huridna caawa inta hurdeena waa soo jeedna ilmihii oynayaan adaga waxaan ku jirnaa waa iska joognaa wixii dhacayaan kusugeynana
kaasi wuxuu ahaa goobjooga ku sugan degmada afgooye oo khadka telefoonka ugu warramayay jaamac buule jaamac waxaanu goobjoogahaasi ka warramayay sidii ay wuxu dhaceen dagaal galabta dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada al-shabaab haddaba si faahfaahin dheeraadaanu uga helo wararka ka soo kordhaya dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada al-shabaab ku qaaday magaalada afgooye khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi cabdiqaadir haddii aad maqlayso bal xaaladdu hadda siday tahay sahre ciidle aad baad u mahadsan tahay afgooyo dagaal xoog badan baa ka dhacay ilaa ay maqribkii soo gaaray welina magaalada waxaa ka dhacaya risaas teelteela meelaha qaar dagaalka xooggiisa oo markii hore ka dhacay magaalada gudaheeda iyo goobaha weerarku ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada al-shabaab waxaana weerarka markii hore ka dhacay saldhig cusub oo ciidamada dowladdu ay ka samaysteen saldhigii hore booliska ku dhow buundada weyn afgooye waxaa loo adeegsaday gaari caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo kadibna halkaas waxaa ka dhashay khasaare xoogan kadib ciidamo hubaysan oo qaraxa kadib ayaa dagaal ka gala halkaasi taasoo keentay in ay maga kasoo gudbaan saldhigii ciidanka iyo buundadii magaalada gudaheeda ay soo galeen kadib sabanno iyo qoryo ol culus bay ciidamadii ama maleeshiyada shabaab ee soo weerartay gudaha ay kula dagaalameen ciidamada dowladda waxaana dagaalku muddo socday meelaha qaar dhacaya qoryaha xoogan hoobiyaal baa dhacay dadka deegaanka ku sugan ee xaafaduhuna waxay noqdeen kuwo dadku ay mar qura xaaladu isbedeshay waxaase markii dambe oo hadda daqado ka hor ah isbedel ay ka dhacayeen meelaha qaar waxaana dagaalka hadda inkastoo u joogsada xabaduhu weli ay ka dhacayaan qeybo kamida dhanka webiga meel agtiisa gaar ahaan xaafad lagu magacaabo bulafolio oo markii horena weerarka ay kasoo qaadeen marka marka haddaan waxyar dib ugu laabano jihada weerarka ay kasoo qaadeen wadadan dhinaca walaweyn aada buundada soo marta ayay weerar kasoo qaadeen markii dambena isla wado lambar konta ka timaday eedma kasoo galeen waxaa la sheegay in labadaas wado ay maleeshiyada al-shabaab ay kasoo weerareen degmada afgooye markii weerarka ay soo qaadiyeen adeegsadeenna waxyaabaha qarxa ay ku bilaabeen gaari caasi ah oo goobtan kontaroolka ciidamadu ay ku sugnaayeen isku qarxiyey taasoo keentay khasaaraha ugu badan ee ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaana markii hore uu kasoo gaaray kadibna risaasu ay bilaabatay marka hadda xabaratela dhacaya ciidamaduna waxay dagaalku ka socdaa halka loo yaqaano xaafad loo yaqaano bulafolio oo dhinaca webiga ku dhow dagaalku meeshii marka hore ka bilowdana ah oo waxaad moodaa in gurmad ciidamada dowladda gaaray in hadda al-shabaab laga saaray magaalada risaasta xoogeeduna hadda ay joogsatay cabdiqaadir oo yaa gacanta ku haya iminka magaalada afgooye magaalada afgooye hadda waxaa gacanta ku haya inteeda badan ciidamada dowladda soomaaliya oo markii hore dhinaca weerarka kasoo wajahay marka laga yimaado waxaana hadda lagu dagaalamayaa xaafadan aan bulafolio lagu magacaabo dhinaca buundada ku dhow markii horena weerarkay kasoo qaadeen ciidamadii markii hore magaalada gudaha usoo galay weerarada kusoo gala hadda dib ee looga saara magaalada dad goobjoogala waxay ii sheegeen inkastoo risaasteltel ay dhacayso dadku guryo ay ku xaniban yihiin haddana ciidamada amniga iyo dad ku dhow goobta waxay sheegayaan in qaabkii marka hore dagaalkuu socday iyo xabadii ay maqlaysan maqlaynin waxay ii sheegeen saraakiisha amnigu in hadda magaalada ay ciidamada dib uga saareen al-shabaab dib u laabteen dagaalkuna hadda ka socda xaafadaas markii hore weerarkay kasoo qaadeen oo weli risaastay ka dhacayso xaafadan dhanka webigay ay ka gadaaleysaa waana meesha markii hore ciidamadu ay kasoo galeen ama buundada ay kasoo gudbeen ciidamada al-shabaab laakiin marka hore muddo way kasoo gudbeen magaalada gudaheeda ay soo gaareen risaastuna halkaasay xoogeedu ka dhacday kadib markii qaraxa markay isticmaaleen kadib waan gartay marka cabdiqaadir ugu dambeyntii wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi dhimasho dhaawac iyo weliba sidoo kale hanti amaba dadka barakacay guryahoodii maxaad kala socotaa ilawareedyo kala duwan oo aan la hadalnay markii weerarku dhacay iyo daqiiqo intaan hawada soo gelin dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qaarkood oo la hadalna waxay sheegayaan in khasaaro weyn uu halkaasi ka dhashay oo u badan ciidamadii dowladda ee ku sugnaa goobta lasoo weeraray waxaa la ii xaqiijiyey in ka badan labaatan ruux in halkaa ku geeriyoodeen oo askarta dowladda ah oo markii hore fadhiisay ku sugnaa warar kala duwan ayaa sheegaya in dadka dhintay ku jiraan saraakiil ciidan oo la ii sheegay inay ahaayeen madaxda ciidamada degmada afgooye warar kala duwan aa sheegaya qaarkood dhimashay ku tilmaamayaan qaarkood inay dhaawacina sheegayaan waxaase siyooda loo sheegay in ilaa ay saddex sargaal oo ka tirsan ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay meesha ku geeriyoodeen walow aysan hay-adaha amnigu weli aysan xaqiijinin nin gaashaanlaah lagu magacaabi jiray axmed cabdiqaadir baa la ii sheegay waxaa kaloo ii sheegeen dadka deegaanka iyo hay-adaha amniga qaarkood oo weli xaqiijiyay arrintan in nin kale lagu magacaabi jiray cabdi xasan cabdulle waa boqol loo yaqaanay iyo madaxii maaliyadda ee afgooye oo lagu magacaabi jiro qoryoolay inay ka mid yihiin dadka markii horeba qarax waxyeelada kasoo gaartay oo warar qaar ay sheegayaan inay geeriyoodeen walow hay-adaha dowladdu aysan weli loo xaqiijin laakiin waa saraakiishii ciidamada ku sugnaa afgooye dadka hadda wararka ugu weyn labaatan qofka dhimatay inay ka mid yihiin la sheegaysa hari aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu warramayay halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o e washington wararka ka soo kordha dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadaha yaga soo socda dhegeystayaal sidoo kale waxaa inaga xasuusina inaanu la xiriirnay saraakiil ka tirsan boliiska iyo maamulka afgooye si aan xaaladda wax uga weydiino balse ilaayo hadda maynuusan suura gelin